الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين آه وحول الشيخ رحمه الله باب النذر وحو باب يهي نذر مركا baabkii hore waxa uu sheekhu kusoo sheegay raximah llahu baab lymaan oo ahayd dhaarihii marka waxaynu soo sheegnay dhaarta iyo axkaamtay leedahay wax ka mida halkan waxa uu ka sheegayaa nadarkii nadarna waxaa la idhahdaa aliijaab luqata oo waxaa odhan doontaa nadartu kada idaa awjabtahu calaa nafsik markaad naftaada aada ku waajibisid iyadoo odhanaysaa nadartu kada sharci ahaanna waxaa la yidhahdaa nadarka ilzaamu mukallafin mukhtaarin nafsahu shay-an lilahi tacaala qof mukallafa yacni qaangaadhay oo caqli leh oo mukhtaar mukhtaarku waxa weya waa qofka aan markaa waxa weya aan la qasbin qof mukallafa ayaa naftiisii ku laasimsiinayaa ama ku waajibinaya shay buu ku waajibinayaa shaygaa inuu u sameeyo ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala bimacnaa shay aan ilaahay ku waajibinin naftiisa ama shay aan lagu laasimsiinin ayuu naftiisii ku laasiminaya wuxuuna ugu laasiminaya lilah kaas ayaa waxaa la idhahdaa nadar qofku oo naftiisii shay ku waajibiya ama ku ilzaamiya shaygaas oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u qabanayo macnaa ilaahay darti uu samaynayo nadarku waa nooc ka mid a anwaacda cibaadadu ay leedahay cibaadaadku way fara badan yihiin culimmaduna waxay ku sheegeen kullu maa yuxibuhu allahu wayardaahu min qawlin aw ficli marka nadarku waa nooc ka mid a anwaacda ay leedahay cibaadadu ama nooc anwaacda cibaadada ka mid ah ma banaana in ilaahay keyrkii subxaanahu wa tacaala loo leexiyo in ilaahay keyrkii lagu nadro ilaahay keyrkii in loo nadro ama qabri ha noqdo ama malag ha noqdo ama nebi ambiyada ilaahay ka mid a ha noqdo ama weli saalixa awliyada ilaahay ka mid a ha noqdo ma banaana in lagu nadro ilaahay keyrkii subxaanahu wa tacaala qofka caynkaa sameeyaana waxa uu ka dhacay shirki yani waxa weeyaan waa shirki wey ilaahay baa wuxu uhi subxaanahu wa tacaala yuufuuna binnadri wayakaafuuna yowma kaana sharuhu mustaiira walyuufuu nudurahum nadaradooda ha oofiyaan yuufuuna binnadri nadarkay oofinayaan dadkii saalixiinta ahaa ee wanaagsanaa sifooyinkay lahaayeen weeyaan marka waxay kutusinaysaa nadarku inuu cibaado yahay shayga cibaadadaana ilaahay keyrkii in loo leexiyaa waa shirki wey yani waa qof ilaahay u shirki samaynaya sidaa daraaddeed nadarka waxaa iska leh allah subxaanahu wa tacaala nadarka xukunkiisu qofku inuu nadro ibtidaa'an waxay idhahdeen culimmadu waa makruuh waa makruuho waa laga fiican culimmada qaar ka midii in qofku uu nadro way xarimeen waxay waa xaaraan waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam nadarka laftiisii waa diiday xadiidka ibnu cumar iminka inoo iman doonaa waxa uu yihi ibnu cumar annahu nahaa can innadri nebigu calayhi salaatu wasalaam qofku inuu shay ku nadro waa diiday maadaama uu diidayna waa xaaraan laakiin sida fiicani waa makruuh waayo lianna annaadira yalzamu nafsahu bishayin laa yalzumhu fi asli sharci qofkan nadraya naftiisa waxa uu ku laasimsiinayaa oo uu ku waajibinayaa shay sharcigu una ku laasimsiinin ama una ku waajibinin shay sharcigu una ku waajibinin buu naftiisii ku waajibinaya deetana qofkii waxaa ku cuslaanaysa nadarka inuu oofiyo naftiisii wuxuu gelinayaa xaraj saa daraaddeed makruuh noqotay sidoo kale waxay yidhahdeen culimmadu waliannahu maطluubun min almuslimi ficlu lkhayri biduuni nadrin qofka muslimkaa waxaa laga doonaya ficilka khayrka ah inuu sameeyo isagoo nadar baan leeyahay qofka maalan waxaa laga yaaba inuu nadar wax ku nadro yidhaahdo haddii caafimaad aan helo isagoo hadduu xanuunsanayo ama cidinka xanuunsanayso weladkaasi haddii caafimaad uu helo nadar ilaahay waxaan ugu galay inaan bil soomo ku nadraya marka soonka bil uu soomayaa waa waa daaca wey waana ficil khayra wey ama haddii ku nadro sadaqa inuu bixiyo intaasu sadaqaa inaan bixiyo iyuu ku nadray sadaqa inuu bixiyo iyo inuu soomo iyo inuu xajiyo iyo inuu ictikaafo intuba waa khayr weeyaan waa acmaal khayr ah adigoo aan nadrin baad samayn karta adigoo aan nadrin baad soomaysaa oo naftaada aan ku laasimsiinin waxaad adigoo aan nadrin baad ictikaafi kartaa adigoo aan nadrin baad xajiyi kartaa sidaa daraaddeed qofka muslimkaa oo khayrkaa laga doonaya biduuni nadrin isagoo aan nadrinba oo naftiisii aan ku waajibinin baa waxaa laga rabaa inuu khayraadkii la yimaado sidaa daraaddeed bay makruuhu noqotay nebiguna u yidhi calayhi salaatu wasalaam ina annadra laa ya'tii bikhayrin inamaa yustakhraju bihi min albakiil sida xadiidka soo socota aynu ku arki doono qofku haddii uu ku nadro ficil daacaa inuu sameeyo waxaa ku waajibaysa inuu oofiyo waajib bay ku tahy liqowlihi tacaala walyuufuu nuduurahum waxay ku nadreen ha oofiyaan yuufuuna binnadri wayakaafuuna yowman kana sharuhu mustatiira haddaba nadarkaasi ahlulcilmigu iyo fuqahadu waxay u shardiyeen shuruud nadarka markaa yani nadarka asaxaya ee guntamaya shuruud bay u dhigeen waxaa ka mid a shuruudaasi an yakuuna annaadiru baaligan caaqila mukhtaara qofka nadraya waa inuu yahay qof qaan gaadhay waa inuu yahay qof caqli leh yani qofkii aan qaan gaadhin ilmihii yaraayo sabigaha nadarkiisa ma asaxayo caaqilkiina kii waalnaa nadarkii kama asaxayo nin waalna hadduu nadro yidhaahdo lilaahi calaya soomu shahrin waxaan ilaahay ugu nadray inaan bil soomo waxawey nadarkiisaas ma asaxayo mukhtaar waa qof aan lagu qasbin qofka waa inaan lagu qasbin kaas buu nadarkii ka guntamaya waxay kale culimmadu yidhaahdeen ninka gaalkaa laftiisa haddii uu cibaado ku nadro ninka gaalkii hadduu cibaado ku nadro waxaa laazimaya in uu nadarkaa oofiyo markuu islaamo waxaan u dillay xadiida cumar bin khadaab radia allahu canhu wuxuu yidhi waktigii jaahiliga ayaan nadray nadar baan ilaahay ugu galay in aan habeen ictikaafo masjidulxaram ah nadar baan ku galay rasuulku weydiiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulka ilaa waktigii jaahiliga ah ee aan islaamin waxaan ku nadray inaan ictikaafo beytka ictikaafkuna waa cibaado weeyaan iyo shay taacaa marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi awfi binadrika nadarkaaga oofi waa nadarkii uu nadray waktigii jaahiliga u ahaa lakin waa shay cibaada ah marka kii gaalka ahaa waktigii marka waxa weeyaan kii qofki gaalka ahaa haddii uu cibaado ku nadaro waxaa laazim ku noqonaya oo waajib ku noqonaya inuu nadarkaasi uu oofiyo marka islaamo ajrina waa ka helaya kaas ama qofka noocaasa ee baaliqa ee caaqilka mukhtaarka ayay ka guntamaysaa nadarku ama uu ka asaxaya culimmadu waxay idhaahdeen nadarka way qaybiyeen nadarka saxiixa aqsaan bay u qaybiyeen dhowr qaybood bay ka dhigeen waxaa ka mid ah aqsaamtaasi annadru lmutlaq qofku inuu nadar mutlaqa u wuxuu ku nadriyaa shay mutlaqa ma cayimaya masalan wuxuu odhanayaa lilaahi calaya nadrun waxba mu cayimay ilaahay nadar baan u galay marka waxuu shay u magacaabaya ma jirto oo uu ku xidhayo ilahay waxaa nadar ugu galay inaan qur-aan akriyo ilahay waxaa nadar ugu galay inaan sadaqo bixiyo yani waxa macayimay ilaahay nadar baan u galan bu leey lilahi calaya nadru ilaahay nadar bi igu leeyaho nadar baan ka yani ma magacaabayo wa shay u magacaabaya ma jirto kan noocaas oo kalea qofku marku saa yidhaahdo waxay ahlucilmigu yidhaahdeen waa wuxuu bixinayaa kafaaratu yamiini dhaartayna soo marnay xalay kafaaradeeni ayuu bixinaya nadarku ama mulaq ha noqdo ama mid mucallaqa ha noqdo mulaq yani nadar lasii daaya lilahi calaya nadar lagu guuji u ilaaqa ama maalan uu xanuunsanaya wuxu hi haddaan caafimaado lilahi calaya nadru haddaan caafimaado waxba ku xidhan yahay wuu caafimaaday qofkii caafimaad buu helay nadarkii markaa waxaa de maadaamuuna magacaabin waxay noqonaysaa nadarkii inuu markaa waxa weeyaan kafaaratu yamiin la yimaado oo rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxau yihi kafaaratu nadri kafaaratu yamiini kafaarada nadarku waa kafaaratu yamiin riwaayadka qaar waxa kuso arortay idaa lam yusam laakin idaa lam yusam ziyaadadaasi culimadu daciifiya nooca labaad waxaa la yidhahdaa nadru lajaaj walgadab wax sababa dee dood baa keenaysa ama cadaa keeni karta qofkiibaa nadarkiisii shardi ku xidhaya isagoo wax ku diidan shaygaasi hadduu run noqdo ama shaygaasi hadduu been noqdo lilahi calaya kada buu leeyay masalan wuxuu odhanayaa qof bay doodayaan isqabanayaan in kallamtu haddaan kula hadlo waxaa nadar ilaahay ugu galay inaan soomo ama ilaahay nadar waxaan ugu galay inaan waxaan sadaqada bixiyo ama wuxuu odhanayaa in lam yakun hada alkhabaru saxiixan marka labada qofood hadlaan warkan aada sheegaysaa hadduu saxiix uu noqon waayo waxaasaan bixinaya ama hadduu been noqon fa calaya alxaj aw alcitq marka waxaa sababaya dood ama cadaa keenaysa ka noocan oo kalea waxay ahlucilmigu yidhaahdeen wuxuu qofku mukhayar u yahay uu kala dooranayaa wixii uu ku nagray inuu sameeyo maalan wuxu uhi in kallamtu haddaan kula hadlo uu la hadlayba haddaan kula hadlo waayana xaj baa igu laazima xaj baan igu laazima ilaahay ugu nadray uu la hadlay xajkii wuu oofin doonaa waa soo xajiyey ama u culay wadana kafaaratu yamiin labadaasoo kala dooranay wuxuu ku nadray inuu la yimaado ama inuu kafaaratu yamiin la yimaado maadaama sababta ay noqotay alqadab iyo doodi waxaa kale ee nooca saddexaada nadru lmubaax shay mubaaxa inuu ku nadro qofku shay mubaaxa ayuu ku nadrayaa yani shay daacaadkiina maaha waxyaaba macsiyaana maaha maalan wuxuu ku nadrayaa inuu daabad fuulo oo kale daabad inuu fuulo inaan daabaddaa fuulana nadar ilaah u galay ama dharka noocaasa inaan xidho isagana saasoo kale kaa horo kalunbu la mid yahayo waxa uu kala dooranayaa un waxii uu ku nadray inuu oofiyo iyo inuu kafaaratu yamiin la yimaado hadduu shaygii samayn waayo sida qaybta hore oo kale shaikhu lislaam ibnu taymiya raximah llah isagu wuxuu yihi anahu laa shaya calayhi fi nadri mubaax nadriga mubaax waxbaba laguma lahaba nadri wuxuu ku nadrina oofinna maayo kafaaratu yamiinna la iman maayo waxaa u daliilay buhi xadiidkii bukhaari uu wariyey wuxuu yihi wakti nebigu khudbadanaya calayhi salaatu wasalaam ayaa waxuu arkay nin taagan markaasuu weydiiyey dadkii markaasu dadki wuxuu ku yidhahdeen abu israa'iil ninka magaciisa laodhan jira ninkaa taagan ninka abu israa'iil wuxuu ku nadray inuu qoraxda istaago uuna harhsanin uuna hadlin oo u soomo yani waa soomayaa qoraxduu taagnaanayaa hadh geli maayo dadkana la hadli maayo nadar buu ku galaba wuxuu rasuulku yihi muruuhu falyatakalam fara ha hadlo ha hadhsado ha fadhiisto soonkiisina ha dhamaystiro soonkiisiina ha dhamaystiro marka yani wuxuu ku nagay inuu qoraxdii taagnaado una harhgelin dadkiina una la hadli wuxuu rasuulku yihi dadkii la hadal harhgal oo iska fadhiiso waa taagnaani in la istaagaa dawa mubaax in la saasoo kalena de in muxuu ahaa dadkii lala hadlana saasoo kale waa lamid rasuulku muu farin calayhi salaatu wasalaam inuu kafaaro la yimaado sidaa daraaddeed shaygii mubaaxa ah buu leeyahay hadduu qofku uu ku nadro hadduu la inuu la yimaadaana laazim kuma aha oo waajib kuma aha oo nadarkii uu oofiyo maadaama shay mubaaxa uu ku nadray hadduu la iman waayana inuu kafaaratu yimiin la yimaadaa waajib kuma aha waxaa kale ee ka mid a nadarkii waxay culimmadu yidhaahdeen nadru aaca ama nadru tabaruc waa nadarkii aaco qofka wuxuu ku nadrayaa inuu ficil aacaa la yimaado inuu salaad tukado ama inuu soomo ama inuu xajiyo ama inuu sadaqo bixiyo ama inuu qur'aan aqriyo yuu ku nadraya waa aaca weeyaan marka hadduu shay aaca oo ku nadro ilaahay waxaan ugu nadray waxa weeyaan inaan saddex isho soomo ama ilaahay waxaan ugu nadray inaan intaasoo salaadoo sunnaa tukado waxaa waajib ku ah qofkaas in uu oofiyo haddii wuxuu ku xidhana wixii uu ku xidha hadday yimaadaan waa oofinaya masalan waxa u odhanayaa haddii xanuunkaas oo kale ama shaygaas haddii aan helo ama ninkii hebel haddii ilaahay soo badbaadiyo oo uu yimaado waxaan ilaahay nadar ugu galay inaan intaasoo cishaa soomo ama inaan salaad tukado ama inaan sadaqa bixiyo marka qofki markuu yimaado ee uu markaa soo galo nadarkii inuu oofiyaa waajib bay noqonaysaa waa nadar daacaa weeyaan wuxuu rasuulku yihi sal allahu alayhi wasalam man nadara an yuiica allah qofka ku nadara inuu ilaahay aeeco falyuichu ha aeeco shay aacaa qofka ku nadraa waxa weeyaan nadarkii ha oofiyo ilaahayna ha aeeco waxaa soo hadhay qofku inuu ku nadro shay macsiyaa qofku shay macsiyaa hadduu ku nadro nadarkii oofin maayo shay macsiya oo ilahay ka fogeynaya hadduu ku nadaro oofin maayo nadarki wuxuu ku nadaray inuu khamri cabo ama maalmihii ciidihii inuu soomo ciidulfitrida maalinta ciidulfitridan soomi buu in maalinta ciidulfitrida la soomo waa xaaraan khamrigi in la cabaana waa xaaraan gabadhu maalmahay caadada leedahay inay soontaana waa xaaraan hadday markaa ku nadarto inay maalmaha ay soonto soonkeeda asixi maayo sidaa daraaddeed la oofin maayo nadarkaas rasuulku wuxu uhi sala allahu alayhi wasalam man nadara an yacsiya allah qofka ku nadara inuu ilaahay caasiyo iyonu ilaahay caasiyin oo cisyaanki inu la imani xadiisku wuxuuna tusinayaa inaanay bannaanayn in la oofiyo nadarkii macsiyada ahaa waayo macsiyadu sideedaba ma bannaana fii xaalin min alaxwaal marnaba sina uma bannaanaba in macsiyada lala yimaado adoo aan kuba nadrin bayna banaanayn in lala timaadin ay xaaraan kaa ti markaa dad ku nadartin hadalkeeda badaa marka maxaa ka dhalanaya halkaas ahlucilmigu laba qowl buu ku leeyihi waxay jamaaca min ahli cilmi ay tilmaantay in qofkaasi uu la imanayo kafaaratu yamiin hadduu ku nadaro shay macsiyaa la iman maayo laakin kafaaratu yamiin buu la imanaya kafaaratu nadri kafaaratu yamiin xadikaas udaliishadeen xadiiu cuqba ibnu caamir kafaaratu yamiin kafaaratu nadr kafaaratu yamiin nadarka kafaaradiisu waa kafaarada dhaarta weeyaan aqsaamta noocaas ayaa loo qiimi wuxu ui sheekhu raximah llah can cumar bn khaaab radia allahu canhu qaala qultu ya rasuula allah waxaana rasuulki ilaahayow innii kuntu nadartu fi ljaahiliya waktigii jaahiliga waxaan ku nadray an actakifa laylatan inaan habeen ictikaafo wa fii riwaayatin yowman maalin inaan ictikaafo fi lmasjid alxaraam masjid lxaramka qaala fa awfi binadrik nadarkaaga oofi cumar bn khaaab waktigii jaahiliga intuuna soo islaamin ayuu nadarkan galay wuxuu ilaahay ugu nadray inuu maalin ama habeen way soo gudagelayaan inuu ictikaafo masjid xaram waa aaca weeyaan wuxuu rasuulku yihi awfi binadrki wuxuu tusinaya xadiidku shay daaca qofku hadduu ku nadro inay waajib tahay inuu markaa oofiyo waxaa kale una tusinaya xadiidku nadarka mulaqa la yidhaahdo nadarka mulaqa waxa weya waa nadar waxbayna ku xidhnayn waxaan ku nadray bu yihi inaan ictikaafo masjid xaram nadarka mucallaqi qofka horma ku xidhaya markan hadduu xanuunsanayo inuu caafimaado oo kale hadduu wax ka maqan yihiin waxa inuu helo oo kale hadday cidi ka xanuunsanayso ciddaas inay caafimaado oo kale shay hadduu ka hallaabay shay ka hallaabay hadduu helo oo kale wuxuu leeyahay haddii shaygii iga hallaabay aan helo nadar waxaan ilaahay oo galan inaan ictikaafo marka nadarkaas waa mucallaq weeyaan sharti buu ku tacalluqa oo lix ku xidhan yahay nadarka mutlaqina waxba laguma xidhayo waxa xadiidka kale una tusinaya in ninka gaalka ah nadarku ka asaxay waayo waktigii jaahiliga ah islaam muu ahayn oo gaal buu ahaa marka nadarkii waa guntamay waajib baynu ku noqotay inuu oofiyo markuu islaamay an cumar an cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma can الnabiyi sala اllahu alayhi wasalam nebiga ilahi wuxuu ka wariyey annahu nahaa can nadri nebigu waxa uu diiday nadarkii in nadar lala yimaadaba inagina culamada qaarkood waxay dhahdeen waaba xaaraan nadarka in nadar lala yimaado waa diiday waayo ficilka daacada ee qofkuu ku nadaraya sideedaba waa laga doonaya qofka muslimka ah waxaa kale laga yaaba qofku wax inuu naftiisii ku laasimsiyo ku waajibiyo una qaadi karaynin ama way culays ku noqoto ama naftiisi xaraj ba ay gasho saas daraadeed ba loo diiday wa qaala wuxu uhi ina nadra nadarku laa ya'tii bikhayrin ay laa yugnii min alqadari shay-an qadarka shay kama tarayo walaysa min aasbaab ljaalibati lilkhayr kana mid maaha asbaabta khayrka soo jiidaysa maaha ina nadra nadarku laa yaati bikhayr khayr lama yimaado bimacnaa asbaabta khayrka soo jiida maaha nadarku khayrka asbaabta soo jiiday keentaa maaha qadarkii ilaahayna celin maayo masala waxa ka hallaabay awroo kale ka hallaabay ama xoola ka hallaabay markaasad waxaa tii maalkaa iga hallaabay haddii ay uu soo noqdo oo aan helo ilaahay waxaa nadar ugu galay in marka waxa weyaan sadaqaan bixiyo marka nadarkani dee sabab u noqon waxyaabaha khayraadka wax soo jiidaya maaha khayr kuu soo jiidi maayo qadarkii ilaahayna waxba ka tari maayo waa hadduu ilaahay ku qoray inuu kaa maqnaado waa kaa maqnaanaya hadduu ilaahay ku qadaray inuu soo noqdana waa soo noqonaya waxba yani isagu dakli ku yeelan maayo wainamaa yustakraju wainamaa yustakraju bihi wax wax lagaga soo saaraa un min albakiilka bakaylka qofka bakaylka ah ee marka hore waxbaba aan bixinaynin baa wax laga soo saara oo ninka bakaylka ihi dee waa inuu ciwad wax ku bixiya marka hore waxbaba u bixinayo laakiin markuu wax bedelanayo uu bixinaya markuu wax soo iibsanayo waa kanoo lacagtiibu dhiibaya shaygana waa qaadanaya waa saasoo kale waxbuu ku nadarayaa wixii buu helayaa dabeetana wixii buu bixinaya hadduuna heli lahayn ama shaygan buuna jiri lahaynba waxba muu bixiyeen marka ninkii bakaylka haba wax lagaga soo saaraaye ninka bakiilkuunba wax ku wax kaga soo baxayaane wax kale markaa faa'iido kale ma laha yani nadarku faa'iide ma leh ilaa anahu yustakraju bihi min albakiil ninka bakiilka marka wax lagaga soo saaraya aladi laa yaquumu ila bima wajaba calayh ninkan bakailki wixii waajibku unbuu keenaya un wixii waajib ka tagay inuu sameeyo unbuu la imanaya un wax kale la iman maayo oo marka hore waxa muu bixinayni laakiin maanta markii shaygii uu helo de waxay ku noqonaysaa waajib inuu bixiyo marka waa bixinay asalka marka horena mau bixiyeenba hadi nin bakaylo dhabcaala buu ahaa oo gacan adag sidaa daraaddeed faa'iida male buu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaan lala yimid nadarkaa la iska daayo haddaad da haddaad daaca markaa la yiminaysid adigoo aan nadrin daacada la kaaday haddaad soomaysid adigoo aan nadrin soom haddaad sadaqa bixinaysid adigoo aan nadrin sadaqada bixi haddii aad xajiyaysid adigoo aan nadrin xajka tag sidaasu markaa ay noqonaysaa markaa saasuu rasuulku ku diiday calayhi salaatu wasalaam falbakiiru laa yucطi daacatan ila fii ciwadin wa muqaabilin yaxsulu lahu fayakunu nadru huwa asabab aladi istukrij tilka daaca nadarkaa wuxuu sabab noqonaya daacada inuu kaga soo baxo oo marka hore wada sadaqa mu bixiyeen nadarkan baa sadaqadii kasoo saaray xadiidku wuxuuna tusinaya nadarka inuuna markaa banaanayn ama inuu makruuh yahayo in la iska daayaa inay fadli badan tahay oo ay wanaagsan tahay nadarku khayrka asbaabtiisa ka mid maaha wuu soo jiidaya ku keenaya qadarkiina celin maayo qadarkiina celin maayo ninka bakayrka waa nadraya isagoo u malaynaya inuu khayrka markaa dee u imanayo oo nadarka khayrka usoo jiidayo ama shar inuu ka celinayo waxaa qofka muslimkaa lagu boorinaya oo laga doonaya inuu daacaadkii iyo wanaaggii iyo khayraadkii uu la yimaado isagoo oo naftiisa aan ku laasimsaynin oo aan ku nadrin iyo inuu ilaahay subxaana watacaala acmaashii uu barxtiro waxaa kale xadiis ka muuqata bukliga iyo dhabcaalnimada oo la dhaleecaynayo qofkii oo gacanadkaada oo dhabcaal noqda oo markaa dee madmuuma yani la dhaleeceeyey sharcigana ilahay waa yani kitaabkiisa qur-aanka ah ilahay waa ku dhaleeceeyey faamaa man bakila wastagna wakadaba bilxusna faamaa man bakil qofkii bakaylay ee dhabcaalka ah ee wastagna iskaaftoonsiiyey markaa bukligu ma wanaagsana inuu qofku markaa u gacanadkaado walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqik walaa tabsuthaa kula lbasd gacantaada ha ka dhigin mid qoorta ku laalan halkaa saaran waxba baan bixinin walaa tabsuthaa kula lbasd hana wada fidinin oo ha noqon mi wixiiba daadaadinaya oo xoolihii wada bixinaya marka maxaa la rabaa labaa mid udhexeeya xoolihina ha daadaadinin nin gacan adagna ha noqonin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam deeqsi bu ahaa waxaana wanaagsan wujuuda khayr in lagu bixiyo maalkan aad kaydinaysaana ee aad kaydsanaysaan adduunyada wax kaa yani waxa kaa raacay keliya un laba go oo cadcado lagu dubo waxaa kala dhaxal baad uga tegi doontaa dadkii ayaa qaadan rasuulku wuxuu ka warray md ummadihii naga horreeyey nin socoto ahaa ayaa wuxu muuqday daruur unkadiisa markaa daruurta waxaa sawt buu maqlay dhawaqa daruurta waxaa dhexdeeda markaa sawtkaas wuxuu odhanayay ama uu sawtka maqlay wuxuu ahaa isqi xadiiqata fulaan hebel nin kale lahaa beertiisa waraabi deetana waan socday buo daruurtii baan raacay oo halkii ku da'day baan imid oo deetana biyihii baan raacay oo waxaan imid beer nin dhex taagay biyihii u ku duway ayaan soo dhex maray markaasaan kuhi hebel hebel may tahay markaasuu igu yidhi haa oo magacayga xaad ka keentay magacaaga waxaan ka keenay markaan soo socday baan daruurtii baan onkadkii baan waxaan ka dhex maqlay iyadoo la leeyahay hebel beertiisa waraabi oo ku shub biyaha ee maxaad samaysaa marka wuxuu mar haddaad weydiisay inaan marka waxa waxaan samey wixii aan sameynay inaan kuu sheego wuxuu yihi beertan wixii ka soo baxaa saddex qaybood baan u qaybiya saddex qaybood baan u qaybiya wixii kasoo go-a qayb waan sadaqadaystaa qayb anigii ehelkeyga iyo carruurteyda ayaa cunna qaybna iyaduma dib igu celiya saddexdaa qayboodun baan u qaybiya wax kaloon sameeya ma jirta bu marka bixintii uu bixinayay wax ee uu masaakiinta iyo fuqarada uu siinayay ayaa waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala yani daruurta magiciisi inta laga sheega isaga la waraabiyo beertiisi oo lagu shubo biyihii marka yani wax bixinta khayrka wujuuda khayrka wax lagu bixiyo masaakiinta wax la siiyo iyo fuqarada iyo khayrka iyo daacaadka oo wax lagu bixiyaa aada iyo aad bay u fadli badan tahay rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam waxa uu sheegay wuxu uhi buurta uxud la buur weyn weeyaan oo silsilada sidaa u taxan buurtaasi oo dahaba inay igu galabaysato shay yani hal dirham ama in yaroo dahab oo ka mid ihi buurtaasoo dahaba haddii markaa yani laysiin lahaa oon heli lahaa maan jeclaysteen in yar oo dahabi inuu markaa igu galabaysto oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam yani waan bixin lahaa buu leey marka qofki ilaahay wax siiyey waxay ku wanaagsantah inu wax bixiyo welibana si markaa qarsoonna u bixiyo an cuqbata bni caamir radia allahu canhu qaala nadarat uktii walaashayba nadartay an tamshia inay socoto ilaa bayt llahi araam bayt llahi alxaraam inay u socoto xaafiyatan iyada oo cagaagan fa amaratnii waxay fartay an astaftiya lahaa rasuula allah rasuulka ilaahay inaan u fatwo weydiiyo faاstaftaytuhu waan ka fatwo dalbo waan weydiiyey faqaala wuxu litamshi ha socoto waltarkab ha fuusho litamshi ha socoto haddii awoodo waltarkab ha fuusho haddii ka caajisto inay socoto oo kale ama socodkiiba u dhibo ninkan waxa weeye cuqbadshi ilaa beyt illaahi alxaraam waxay ku nadartay gabadhani inay socoto ilaa beytkii ilaahay way lugaynaysa xaafiyata iyadoo oo cagaagan ilahay darsa ugu dhawaato markaa nafta oo la dhibo oo shay mubaaxa xataa lagu dhibo iyadoo ilaahay lagu dhawaanaya ma banaano shaygii waajibkaa ilaahay ku saaray baa la doonaya inaad ilahay ugu dhawaatid ka ugu horey ilaahay lagu dhawaanaya waa shayga waajibkaa oo lala yimaado waajibaadka oo lala yimaado wuxuu ilaahay ugu jecel yahay in waajibaadkii uu ku faray lala yimaado waa ko waa in marka labaad sunnayaasha ilaahay lagu dhawaado wixii sunna ah ee aan waajib aan ahayn shay mubaaxa oo banaan in ilaahay loogu dhawaado oo naftii lagu kalifaa iyado ma banaan xaraam weeyaan naftu waxayna karayna in lagu qaado ma banaana iyado saa daraaddeed ba rasuulku wuxuu leeyahy litamshi waltarka ha fuusho oo ha socoto yani litamshi ha socoto oo kabay ha xidhato iyadoo kabalaaanayna socon waxna ha fuusho marka lafdiga xaafiya wuxuu leeyahy ibn ibn lmulaqin laysa fi lbukhaariy bukhaari kuma sugna kamaa nabaha caleyhi cabdulxaq fi ljamci bayna asaxiixayn waay can cabdillaahi bni cabbaas radia allahu canhuma anahu qaala istaftaa sacad ibnu cubaada sacad ibnu cubaada ayaa ka fatwo dalbay rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam yani rasuulka ilaahay buu weydiiyey fii nadrin kaana calaa ummihi nadar hooyadii lagu lahaa tuwufiyat waa la oofsado way dhimatay qabla an taqdiyahu inta aynay la imanin nadarkii oo aynay markaa waxay ku nartay aynay oofinin qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi iqdi canhaa ka gudbuy fii nadri nadar buu weydiiyey kaana calaa ummihi hooyadii lagu lahaa tuwufiyat waa dhimatay qabla an taqdiyahu intaynay gudin nadarkii qaala rasuulu llahi sala la slam wuxuu ihi iqdi canhaa ka gud oo ka bixi abu waxay ku nadartay waxaa xadiidku nadsinaya qofka hadduu nadro shay uu ku nadro shay uu ku nadro isagoo aan oofinin haddii uu dhinto dadkii warasada ahaa ee dhexlayay ama awliyadiisii dabeetana ay ogaadaan ama ay yihiin qaar marka horeba ogaa inuu shaygaa ku nadray una oofinin ayagaa waxay noqonayaan qaar meydkii ka oofinaya ina waa dayn lagu leeyahay fa daynu llahi axaqu an yuqdal daynta ilaahayba mudan in la gudo oo la bixiyo marka xuquuqdii waajibka ahaydoo maydka saarnayd xuquuqdii ilaahay iyo xuquuqdii addoomaha labadaba waa la gudaya xuquuqda ilaahay uu leeyahy tanaa ka mid a nadar buu galay naftiisi uu ku laasimsiiyey uu ku waajibiyey isagoo aan oofin bu dhintay waa laga oofinaya xuquuqda addoomaha oo kale waxaa ka mid a duyintii lagu lahaa oo haddee dayn lagu leeyahay dee qaraabadii iyo ehelkiisa waa ka bixinayaan welibana inta aan dhaxalkii la qaybsanin ka hor baa xoolihiisa waxa ugu horeeya laga bixinaya waxa weeyaan wixii dayna lagu lahaa xuquuqdii lagu lahaa oo dhan baa laga bixinaya xuquuqdii lagu lahaa baa laga bixinaya inta aan dhaxalkii la qaybsanin intaa waxay ka horreysiyaan ahlucilmigu wixii isaga lagu diyaargaraynayay hadday kafankiisii noqoto hadday noqoto biyihii lagu meedhayo oo loo soo iibiyo iyo waxyaabaha lamidka ah marka isaga wixii lagu diyaargaranaya laga saaro waxaa ku xigaya xuquuqdii addoomaha ay ku lahaayeen in iyagana la bixiyo marka xuquuqdaasi eebaxe dabadeed baa waxaa imanaya dadkii dhexlayay oo dhaxalkii deetana qaybsanaya waxaa xadiidku ina tusinayaa in lagu dadaalo calaa biri lwaalidayn labada waalid oo loo samafalo hadday nool yihiin iyo hadday dhintaan labadaba hadday nool yihiin de waa in la aeeco laguna aeeco maxay wixii macruufa wixii macsiya maya waalidkii waa la aeecaya waxaan lagu aeecaya wanaaggii iyo aacaadki ilaahay macsiyadii lagu aeeci maayo hadday dhintaanna waa iyagii oo loo duceeyo oo ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyo subxaanahu wa tacaala iyo wixii xuquuqa ee lagu lahaa oo la oofiyo hadduu xaq ilaahay yahay iyo hadduu yahay xaq ibni aadam intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala waalideynka samafolkooda qur-aanka ayuu ku sheegay meel adigna waa gaadhsiiyey wa qadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wa bilwaalidayni ixsaana ilaahay waxau xukmiyey inaad keligii caabudiin wa qadaa rabbuka anlaa tacbudu ilaa iyaahu keligii iyoon caabudiin bu ilaahay xukmiyey wa bilwaalidayni ixsaana labada waalid in loo samafalana ilaahay waa xukmiyey cibaadadii wuxuu la xidhiidhisiiyey cibaadadiisii iyo si keligii la caabudayey waxa uu la xidhiidhi siiyey labada waalid samafalkooda waxay kutusanaysaa samafalka labada waalid loo samafalaa halkay taagan tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi wuxuu rasuulki ilaahayow jihaadka ayaan doonay inaan galo yani wuxuu ka idan dalbay jihaadka inuu galo wuxuu rasuulku uhi axayu waalidaa labadaada waalid ma nool yihiin qaala nacam qaala fa fiihima fajah iyaga la jihaad yani iyaga u samafal fardu kifaaya yani jihaadku waa fardu kifaaya wey labada waalid in loo samafalaa waa fardu cayn weeyaan qofka laga doonaya sidaa daraaddeed waa laga horreysay rasuulka ka horreysaya calayhi salaatu wasalaam labada waalidna waxa sii mudan hooyada rasuulka nin baa u yimid calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahayow samafalkayga ayaa ugu mudan markaasu wuxuu kuhi ummu hooyada qaala uma man yaa ku xiga qaala ummuk hooyada mar labaad qaala uma man deetan yaa kusii xiga qaala ummuk hooyada markii afraad wuxuu abu aabbaha hooyadii ugu horeysa yani hooyadaaba ugu horeysa cidaa usima fashay uu weydiiyaa ku xiga wuxuu ihi haddana hooyadii haddana wadiya kuig haddana wuxuu yihi hooyadii markii saddexaad aabbihu sheegay labada waalidna cumuuman waa sidaas can kacb ibni malik radia allahu canhu qaala qultu ya rasuula allah waxaan ku waxaan idhi rasuulka ilaahayow inna min tawbatii tawbadeeda waxaa ka mid a an ankhalica min maali maalkayga inaan siibo sadaqatan ila allahi wa ilaa rasuulihi iyadoo sadaqa ah ilaahay dartii aan u bixiyey subxaanahu wa tacaala faqaala rasuulu llahi sala allahu alay sl nebigu wuxuu yihi amsik calayka bacda maalika maalkaaga barh ka mida hayso fahuwa khayrun laka inaad haysatid baa kuu wanaagsan oo ku khayr badan maalkaagaas yani maalkii oo dhan baan wada bixinaya toobadayda waxaa ka mid ilahay aan u toobad keenay inaan maalkaygii oo dhan aan siibo yani inaan maalkaygi o dhan ba wada bixiyo maalkaygii oo dhan ba inaan wada bixiyo rasuulku wuxuu faraya maalka o dhan ba inu wada bixinin wuxuu hi maalkaaga qayb ka midana bixi qaybna hayso qaybna sadaqa u bixi qaybna hayso oo iska hayso inaad haystaana khayr badan kacb ibnu malik alansaari radia allahu canhu waxau ka mid ahaa saddex nin oo ka hadhay dagaalkii la odhan jiray tabuuk wax cudurdaarana aan lahayn munaafiqiinna aan ahayn dagaalka tabuuk la odhan jiray wuxuu leeyahy saxaabigu qisadiisu waa dheerayday wuxuu rasuulku markuu dagaal qaaday wuxuu ishaari jiray jihada u baxay jiha aan ahayn haddii xaggaa loo baxayo wuxuu inta dagaal baynu qaadana xaggaas baynu baxayna marka magaalada laga baxo ay ciidankii magaalada xagga oga baxaan ayuu wareegi jiray oo meeshii uu doonayey uu deetan u kici jiray oo waxay ka mid ahayd siyaasadda ka mid ahayd oo haddad maanta iclaamsadar halkaasaan weerar ku qaadaya waxaa laga yaaba war ba in lagaasii qaado oo lagaasii tawaabushaysto oo la yidhaahdo waxa weeyaan waa lagu idinku soo socdaa ee diyaar garooba marka jihadii meel aan ahayn intuu u baxo oo dadkana u ishaaro ayuu marka dambana leexan jiray oo meeshuu doonayay u tegi jiray dagaalka tabuuq la yidhahdo mooyaane dagaalka tabuuq la waktiguu baxay wakti waxay ahayd kulul waxay kale ahayd wakti midhihii ay bislaadeen oo qof dadku ay sugayaan beerihii midhihii bay sugayeen meesha dagaalka lagu qaaday meel aad u fog bay ahayd deetana wuxuu yidhi dagaal baynu qaadaynaa tabuuq meesha ladhahan dagaal ku qaadaynaa hala diyaar garoobo meesha buu sheegay wuxuu caynka u sheegay inay dadka diyaar garoobaan nin waliba inuu diyaar garoob galo oo sahaydiisii iyo wixii uu fuulayey iyo inuu diyaarsado oo marka waxa weeyaan ugu talagalo safarka ha dheer ugu talagalo wuxu hi markaa waan diyaar garoobay oo gurigeygi baan imid oo waxa alaabtayda iyo waxaygii baan diyaarsaday anigoo diyaar garoobay baa haddana wax dhacay mooyaane waa ka hadhay buudi marka munaafiqiinta iyagu way cudurdaarteen cudurdaar bay yimaadeen ina buyuutanaa cawra wama hum wama hiya bicawra guryihii baa naga dayacan ka kalaa wax ka dhaceen cudurdaar bay la wada imaadeen laakiin iyagu wax maaragtay cudurdaara may lahayn waa tegey saxaabadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu tegey ee ciidanka ay baxeen ayuu wuxuu tegey kacab ibnu maalik waa ninkii kacab mee baa la yidhi waxaa uu hadhay oo maxaa ku dhacay marka dee nin yidhaahdo waa munaafiq iyo nin yidhaahdaa dee ka aamusaba waa la yeeshay iyo nin yidhahdo u diyaar garoobay mooy wax ku dhacay calaa iyo xaal dagaalkii markii laga soo noqday isaga iyo laba nin oo kale ayaa hadhay munaafiqiintii iyagu de nifaaq bay uga hadheen laakiin iyagu nifaaq may wax nifaaqa kuma jirin cudurdaarna may lahayn markay soo noqdeen ee dagaalkii rasuulku ka soo noqday calayhi salaatu wasalaam ayaa loo yimi aya ayay rasuulku u yimaadeen horta nimankii munaafiqiintaa nin waliba wuu iskaanay intuu iskaanay ayuu cudurdaar sameeyey way dhaarteen sayaxlifuuna billahi lakum ida inqalabtum inahum latucridu canhum faaridu canhum inahum rijsun wamaawaahum jahannam bima kaanuu yagsibuun waa yani nimankii munaafiqiinta ahaa marka qolo walba cudurdaarkooda ula yimaadeen cudurdaarka ula yimaada waa kaa kole nimankan baa u yimid waxay wax cudurdaara leyna ma jirto ciidankan walka hadhay rasuulku wuxuu faray in laga fogaado ka hijrooda buuhi yaan lala hadlin yani yaan lala sheekaysan konton habeen baan filaya inay ahayd ayaa saa kusoo wareegtay oo aan lala hadli jirin oo aan la salaami jirin oo aan juqi jaqal odhanayn saddexdoodaas rasuulku wuxuu furay in laga hijroodo wuxuu leeyay saxaabigan inta masaajidka soo galo ayaan waxa weeyaan rasuulka salaami jiray waxaan ka shakiyi jiray inuu inuu debnihiisa dhaadhaqaajiyey salaantii celinteed yani salaantii kamuu celinayni waxaan sodhan jiray tolow bishimaha ma dhaqdhaqaajiyey ayaan sodhan jiray buui marka salaada galana ilqoodhan ka yar eegi jirayo bal waxaan eegi jiray inuu soo eegaya in kale marka isheedu ishiisa ku dhacdana waa iga jeesanayay buui waxaa la faray markii dambe inay dumarkoodu inay ka fogaadaan marka labada ninka laba nino ka waaweyn bay ahaayeen isku nin dhalinyar u ahaa gabadhiisa oo diray wuxuu dheerkiini tag ilaa inta ilaahay xukunka markaa soo ridaya ee dhinaca u dhacayso konton habeen markay soo wareegeen ayaa ilaahay wuxuu soo dejiyey aayado qur-aan wa cala alhalaathati aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bima raqubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadannuu an laa malja'a min allahi ila ilayh uma taaba calayhim liyatuubuu ina allaha huwa atawaabu raxiim ayadaha qur-aankaabaa soo degay ilaa lagala soo gaaro qawluhu tacala ya ayuha aladiina aamanu itaquu llah wakunuu maca asaadiqiin ayadaha qur-aanka markay soo degeen waxay tusiyeen in saddexdaa qof laga toobad aqbalay ilahay toobadooda aqbalay wa cala alhalaathati aladiina khullifuu saddexdii hadhay ee la dibdhigay ee dagaalkii ka hadhay xataa idaa daaqat calayhim alardu bimaa raqubat dhulkiiba ciidhiiri ku noqday isagoo dhulku waasica ayuu dhulka ciidhiiri ku noqday markii ciidhiba kula hadli weydad beledki aad ku noolayd qof kula hadlaba la waayo de ciidhiiriba naftiina ciidhiiri bay gelaysaa dhulkiina ciidhiiri buu kuu gelaya way toobad keeneen uma taaba calayhim liyatuubuu ina allaha huwa tawaabu raxiim ilahay waa ka toobad aqbalay dabeetana wuxuu leeyay saxaabigu radia allahu canhu rasuulkaan u imid wuxu uhi salaadii subax gurigayga dushiisa anoo ku tukanaya ayaa rasuulka ala marka ayadaha quraan kusoo degeen saxaabadii u sheegay ee ayadaha quraan ku aqriyey baa laba nin baa iisoo beratamay nina faras buu soo kaxaystay buu yidhi si igu bushaareeyo nina waa soo cararay hade ninka faraska wata waa ka soo dheeranayaa meel taaga buu fuulay uu dhawaaqay buu yihi yaa kacb ibnu malik abshir kacab ibnu maaligow bushaarayso sawdkiibaa ka soo dheeriya faraskii bui markay noqoto orod farasku waa dheeranaya sawd hadday noqotona de sawdkii waa ka dheeranaya intuuna faraskiiba soo gaadhin buui ayuu sawdkii soo gaadhay ninkii ii bushaaray labadaydii maryood buu unu siibay buui waan siiyey awadii go-aan la haystayba bushaarada awgeed baan siiyey markii dambe rasuulkaanu imid oo rasuulka sala allahu alay wasalam waxaan ku idhi toobadayda waxaa ka mid a xoolahaan leeyahay oo dhan inaan bixiyo ilahay dartood bixiyo deetaa rasuulku kaa faray inuu xoolihiisii uu iska haysto marka xadiisku wuxuu tugsanayaa inay wanaagsan tahay qofku inuu maaragtay ku farxo toobadii ku farxo saxaabigaasi radia allahu canhu iyo saxaabadiiba baab lqada qadaagu waxa weeyaan xukunkii alqadaa ixkaamu lmri walfiraaqu minhu waa arrinkii oo la sugo laga faaruqo ayaa la yidhahaa faqadaahuna sabca samaawaati fii yawmayn ee axkamahunna wafaraqa minhuna ilaahay waa sugay waana ka faaruqay waxaa la yidhaahdaa sharci ahaan qadaada alilzaam alilzaamu bihi wa fasl lkhusuumaat tabyiin lxukm sharciy xukunka sharciga oo la caddeeyo xukunka sharciga oo la caddeeyo iyo in cid dadkii lagu laasimsiiyo iyo in doodii dadka lagu kala saaro qadaa kaas weeyaan yani dadkii waa la kala xukumaya waxaa lagu kala xukumayaa in la caddeeyo xukunka sharciga ah ee dadkan isku haystaan iyo labadan darafees haysta daraf kamida in lagu ilzaamiyo shaygaasi oo lahaa waxa waa lagugu leeyahay haddii dayn tahay ayaadee wax kala tahayba doodii dadka dhex taallayna in la kala sooco oo dadka la kala saaro qadaagu waa sugan yahay waa mashruuc fi lkitaab asunna walijmac ilaahay baa wuxuui faxkum bayna annaasi bilxaq dadka kala xukm xaq ku kala xukm walaa tattabic ahwaa'ahum waxay jecel yihiinna ha raaci wa an ixkum baynahum bimaa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey ku kala xukm nebigii ilaahayow markaa rasuulka waa lala hadlayaa ummaddana waa lala hadlaya dadku waxay wax ku kala xukumayaan wixi ilahay soo dejiyey oo kitaabkiisa qur-aanka iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiidka soo socotana daliilo ummaddana waa ku ijmaacday qiyaaska saxna waa keensanayaayo dee dadka axwaashooda toos toosi maysa ilaa la kala xukumo dadku way isqabsanayaan yaa kala saaraya waa in la kala saaraa laabudda linnaasi min xaakimin wuxuu leeyahay imaam axmed dadka waxa laga maarmaan ah in loo sameeyo xaakim nin dadka kala xukuma dadka sina xuquuqdooda inay u limin xuquuqdii baa lumayse dadka xuquuqdooda sayna u lumin waxa weeyaan waa in xaakim loo sameeya haddii qadaagu una jiri lahayn oo doodaha aan la kala saari lahayn dadka is haysta aan la kala saari lahayn oo dadkii wax kala dhacay kii daalimka ahaa wuxuu qaatay laga soo qaadi lahayn oo kii madluumka aan loo soo celin lahayn oo xuquuqdii aan qofka xaqiisii aan la caddayn lahayn dee fawda la geli lahaa fawda waxaan markaa dadka de noloshooda fooda geli lahayd markaa qadaaga in dadka la kala xukumaa waxa uu noqday min daruuriyaati alxayaa nolosha daruuriyaadkeeda ayay ka mid tahay sidaa daraaddeed imaamka muslimiinta hogaaminaya waxaa waajib ku ah inuu cayimo oo uu sameeyo dad culimo ah oo diintana garanaya sharcigii oo maxkamadda fadhiiso oo dadkii kala xukuma dadkii iskugula yimaada kala xukuma oo doodii kala saara oo qof kasta xaqiisii siiya dadka waraca iyo xalaal miradka leh cilmigana le ilaahayna ka baqanaya subxaanahu wa tacaala qadaagu fadli fara badan waa leey dadka in la kala xukumo qofka awood u leh inuu marka waxa weeyaan uu wax kala xukumo xaqa xaqiina dee marka ay tahay xaqa lagu leeyahay inuuna gudo ajar fara badan buu leey waxaa ka mid a ajrigaasi haddii xataa qof markuu xukumay uu gafo ajri buu yeelanaya idaa xakama alxaakimu fajtahad xaakimku markuu xukumayo ee labadan qof waxay isku haystaan uu ku dadaalo ijtihaad uu sameeyo labadan arrimood uu isku dayo markaa inuu kala xukumo uu dadaal sameeyo haddii uu gafo ajar buu leey hal ajar waa hadduu gafo hadduu asiibo sidii xaq ahayna laba ajar buu leey marka qof gafay oo gaf la yimid oo ajar yeeshay isagaa jira fadligaas buu leey xaakimka caadilkiihina waa ka ugu horray jannada gelaya sida oo kale waxaa qofkii aan cadaalad samaynaynin ee dadkii kala xukumaya waxaa u soo arooray waciid kun oo aada iyo aad u adag waxaa ka mid a inuu noqonayo saddexda naarta lagu shidayo saddex qof aa naarta lagu shida waxaa ka mid a imaamka aan caadilka aan ahayn qofka aan caadilka aan ahayna xaakimka ah ee dadkii kala xukumaya ee cadaalad aan samaynaynin maantana way buuxdaayo de waxa way maxkamadda haddaad tegtid ama meelaha dadka lagu kala saaro waxa weya cadaalad daro iyo aad iyo aad uga buuxda waa lacagtun baan qaadanaysa lacagtun buu qaadan ninka xaakimka waa ninka wax siiyo welibana waxyaabaha jira waxaa kamid a kanna uu ka qaaday kanna uu ka qaaday wayna soconaysaa waxyaabaha cajaa'ibka in la yaabo waxaa kamid a maxkamadda maalin aan tagnay ayaa ninkii xaakimka ahaa ayaa nin baa u yimid wuxuu yihi xaakimow miyaan dacwad ninka hebel bale dacwaddiiba dheeraatay dacwaddu mina labaatan sanad socon karin markaasuu yidhi may waa socon kartaa bal ka warrama yani labaatan sanadood bay socon kartaa buui xaakimkii baa yimid labaatan sannadood mayna socon karin may waa socon kartaa buui marka yani qofka noloshiisii bay qaadanaysaa se dhamaystirnaydba marka waxa weya waa cadaaladdarrada wey labada qof waxaa laga yaabaa is haystaa in yo lagu kala saaro ninkana dacwadiisuu sheegto wuxuu haystay kana uu sheegto deetna la kala xukumo hadday ku badnaato markhaatiyaal iyo cadaymi waxaa loo baahdo lagama yaabo laba saddex cisho inay weydaaran lahayd dhowr cisho yani ka badan mayso taasna maanta waxay noqotay in sanawaad ay qaadato oo qofku maxkamadun kusii jeedo dadka in la kala saari waayo marka la kala saari waayo waxa dhacaysa in dadki isdilaan ay islaayaan oo dhulkii baa laisku leynayaa oo dhiig baa daadanayaa oo mashaakil baa jira waxaaso dhan waa dadkii cadaalad baan jirin cadaalad oo kitaabki ilahay baa laga fogaaday subxaana wa tacala hadda kitaabka ilah dadka lagu kala xukumayo waa la kala bixi lahaa meelaha kitaabka ilahay lagu xukumo way kala baxaan dadku markaaba ahlucilmigu haddaba ninka qaadiga ah dadka kala xukumaya sifooyin bay u sameeyeen waa inuu mukalaf ahaadaa yani waa inuu qof qaangaadho yahay caqlina leh qof aan qaangaadhin waxba kala xukumi maayo in aan caaqilna aan ahayn oo marka waxa weeyaan waalanna waxba kala xukumi maayo qofka qadaaga qabanaya xukunka qabanaya waa inuu noqdo lab dhadig uma banaana inay qabtaan rag mooyaane dumar looma ogolo in xukunka ay qabtaan waxaa u daliila qowlka rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam maa aflaxa qawmun wallow amrahum imraa qowm iyo dad ma liibaanaan arrinkoodii ruux dumara u dhiibtay liibaani maayaan ruux dumarba haddaa loo dhiibo xukunkii liibaani maayaan dumarkiina maanta xukunkii bay u baratamayaan dimuqraadiyaddu waxay samaysaa dee wax kale maahe waa maaragtay asaalix waalaalix kii wanaagsanaa iyo kii xumaa kii faajirka ahaa iyo kii khayr qabaha ahaa kii gaalka ahaa iyo kii muslimka ahaa raggii iyo dumarkii inta waa sinanta dimuqraadiyada wacanka aygii iyo dadka waa sinaanaya marka dambe yani ibni aadamkii iyo aygu marka dambe way samaya dimuqraadiyada marka qof waliba u leeyahy dimuqraadiyada waxaana qaatay oo socota waa waxaasi weeyaan waxaa kamid a inuu xor ahaado ninkii addoonka ahaa isagu markaa waxba xukumi maayo waa inuu muslim ahaadaa nin gaala loo dhiibi maayo xukunka qof muslimu ba xukunkii qabanaya oo dadkii kala xukumaya waa inuu caadil ahaadaa nin caadila nin faasiqa oo salaad baan tukanaynin loo dhibi maayo xukunkii waayo ilahay wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayan warkiisaaba la iska hubsada iska dhaaf in ma loo dhiibtee warkuu sheegay ninka faasiqa baa la iska hubsada oo ha rumaysanina waxaa kale ka mid ah inuu qofkaas uu yahay mid qofka xukunka dadka kala xukumay xaakimkii way noqdaan nin wax maqlay waxaa ku baxay qofkii dhagahla ah oo qof dhagahla de labadii qof ee doodii dhegaysan kari maayo qof dhagaysan karaya waa inuu yahay waxay culimada qaar kamid ay shardiyaan waa qaar kamida weeyaan inuu noqdo qof markaa indhaqaba oo qofkii indhaha lahaa waxay yidhaahdeen isagu waxba kala xukumi maayo waayo waxaa la rabaa inuu kala socod ka mudiciga iyo muddacwa caleyhi labada qof ee doodaya waa inuu kala saari karo laakiin taasi shardi maaha iyadu sawt buu ku kala saari karaa oo qofku isagoo indhalaa ayuu wuxuu ku kala garan karaa hadalka qofka qofkan hadlayay yamankaa kan kale ee hadlaya hadalku ku kala sooci karaa waxaa kale ku kala sooci karaa qof waliba wuxuu ku doodayo adu maxaad ku doodaysaa waxaasan ku doodaya war adna maxaad ku doodaysaa waxaa hadhow xukunki uu kala ridaya ninkii waxaa ku dooday wixiisu waa xaq qofkii waxaa ku doodayna wixiisu waa baatil saasuu kala xukumaya marka iyadu shardi ma aha indhaqabitaanku shardi maaha qofka u indhalaa hadduu qof markaa shuruuda kale la yahay o dhan uu yahay waxa weeyan wax waa kala xukumi karaa waxaa kaloo shardiyeen shuruudda ka mida qofku inuu yahay mutakalim mutakalimku waxa weya qof hadli karaya waa inuu yahay qof aan hadli karaynba oo hadalkiiba ka xidhan yahay isaguna waxba kala xukumaya waayo waxaa raba dadkii marka xukunkii aad ridid inaad dadka u sheegtid qof walba markaa xaq u leeyahay marka qofka hadduuna hadlaynin dee waxa weeyaan qadaagii qaban maayo waxaa kale ka mida qofku xukumaya inuu yahay caalim cilmiga yaqaano sharciga ah qof caalima oo cilmigii garanaya oo welibana cilmigii sharciga aad iyo aad u bartay oo culimmada markaa ka mid a waa inuu yani mujtahid noqdaa bay yidhahdeen mujtahidku waxa weeyaan waa qofka haddii masaail arrin masaa'il soo darriyaan ku ijtihaadi karaya oo cilmigii shareecada in fiican oo wanaagsan ka yaqaano qof aan garanayn cilmigii sharcigu dadka xukumi maayo waayo hadduu xukumo waxau noqonaya qof wax ku xukumay ilaahay kitaabkiisa waxaan ahayn qofka kitaabka ilahay waxaan wax ku xukumaanaa arrinkiisa halis buu ku jiraayo ilaahay baa wuxuu yidhi waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaaika hum alkaafiruun dadka kitaabka ilahay waxuu ku xukumi waaya waxa weeyaan arrinkooda waa halis weyn suuradaha noocaasa markaa ay dhigeen rasuulkuna alayhi salaatu wasalaam dadkii uu gobollada iyo dhulka magaalooyinka u diray waxay ahaan dad cilmi leh cali bin abi aalib yaman buu u diray isagoo dadka kale xukumaya kadalika mucaadna waa u diray mucaad binu jabal yaman buu isna u diray isagoo qaadiya oo dad kale xukumaya waana culimadii waaweynee saxaabada ay ahaayeen can caaisha radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man axdatha fii amrinaa haadaa arrinkayan qofka kusoo darrisiiya maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fahuwa raddun ay marduudun calayh waa shay qofka waa lagu celiyey marduudun calayh wa fii lafdin man camila qofka shaqeeya camalan shaqo laysa calayhi amrunaa arrinkayga uuna ku sugnayn fahuwa raddun ay marduudun calayh oo mid lagu celiyey weeyaan xadiidkan waa xadiid aad iyo aad u weyn waxaana uu ka mid yahay qawaacidda shareecada sidaa daraaddeed baa imaamu sancaani raximahullah wuxuu leeyahy xadiidkani yufiidu ana kulla camalin laysa calayhi amruhu camal kasta oo amarkii rasuulka aan ku dul sugnayn waa marduud saaxiibkiisa samaynaya camalkaasi waa lagu celinaya camal kasta oo amarkii rasuulka aan aan ku dul sugnayn waa lagu celinaya waladii calayhi amruhu camalka qofkuu qabta ee sharcigii waafaqsan ee sunnihii waafaqsan ee amarkii rasuulka waafaqsan isaga waa la aqbalaya marka wuxu uhi kullu maa dalla calayhi alkitaabu wasunna walaysa muxdithan mubtadacan walaysa muxdathan mubtadacan fi ddiin fainahu mardudun calaa faacilihi wa kullu camalin kana calayhi amru fainahu maqbulun camalki waa laba qaybood inuu yahay camal waafaqsan sunnihii rasuulka iyo amarkii rasuulka oo ah mid waa la aqbalayo maqbuula iyo inuu yahay mid khilaafsan oo ah mid marduudu la celinayo sidaa daraaddeed bu wuxuu leeyahay xadiidkan cilmigii oo dhanba waa uu koobsaday camal kasta oo la qabto oo amarkii rasuulka ku sugan ama sunnihiisii waafaqsan waa maqbuul camal kasta oo khilaafsanna waa marduud wax intaa ka dhaxeeyaana ma jiraan imaa camalka qabanaysa inuu waafaqo camalkii rasuulka ama marka ama sunnihii rasuulka imaa inuu khilaafo hadduu waafaqo waa maqbuul hadduu khilaafo waa lagugu celinaya kaas sidaas buu u noqday xadiidku xadiid aad u weyn oo qawaacidda shareecada marka waxa weeyaan qawaaciddeeda waa weyn ka mida waana min jawaamici alkalim hadalladii koobnaa ee rasuulka la siiyey calayhi salaatu wasalaam ee waxa weeyaan hadalka hadal yaro kooban oo macaani fara badan fara badan xambaarsan ayaa rasuulka la siiyey calayhi salaatu wasalaam kan baa ka mid a man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa rad intaasi macaani fara badan bay xambaarsantay taa wax ka midana sheegi doona habeen dambe insha allah halkaaynu ku dayna wasala allahu cala nabina muxamed wa alihi wasaxbi ajmaciin